halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadaynaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magacbaxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran culuun aad u badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan markii ay dunidan joogaan markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay ayuub oo lagu eedeeyey inaannu ahayn nin hadalkiisa iyo ficilkiisu ay iswaafaqsan yihiin waxaanan eegaynay mid ka mid ahaa saaxiibadiisii berisamaadka oo ay la ahayd in nebi ayuub uu qaldanaa oo uusan ahayn nin xaq ah wuxuu ku yidhi sida ku qoran aayaddii u dambaysay waan ku baryayaaye bal wax xusuuso bal yaa weligiis halligmay isagoo aan xaq qabin wuxuu ku yidhi war taladaadu miyaanay caawimaad u lahaan jirin kuwii kale waa in buu yidhi hadalladaadu ay haatan ku caawiyaan wuxuu elifaas qodqodayaa iminka nebi ayuub laakiin si asluub leh ayuu ula hadlayaa welibana kuwii kale ee nebi ayuub saaxiibadiis ahaa way ka sii daran yihiin ninkan elifaas ah khaasatan soofaar oo ahaa nin waayeel ah si qaraar buu elifaas haatan ula hadlay oo wuxuu ku yidhi war haddaadan xaq qabin ninna waxa kan kuguma sameeyeen innaguse waynu garanaynaa in waxa uu ku eedaynayo nebi ayuub aanay runtu cabbiraynin waayo cutubka koowaad ayaa laynoogu muujiyey wixii keenay in nebi ayuub la silciyo raggan aad iyo aad bay u caynayaan ayuub intii ay u qalbiqaboojin lahaayeen waayo garan maayaan ilaah oo welibana ma fahamsana nebi ayuub iyaga qudhooduna isma garwaaqsan waxaa jira dad badan oo la mid ah saddexdan nebi ayuub saaxiibadiis ah waxaa talo iga ah inaydan la talin kuwa aan ilaah waxba ka garanaynin hal unbaad u sheegi kartaan waxaana weeye inaad ku caawisaan wixii ku saabsan qowlka ilaah sidii ay ku garan lahaayeen amase haddii dhaawacyo ay soo gaaraan waad caawiyi karaysaan ha yeeshee yaynan is odhan waxaynu nahay kuwa u dhexayn kara ilaah iyo dadka aan ilaah aqoon waayo ayuub wuxuu haatan tabanayaa in la helo dhexdhexaadiye dadka iyo ilaah u dhexeeya oo u kala garnaqa oo garanaya waxa qofku uu sameeyey iyo sida haddii wax lagu dhufto qofkaas jawaab suuban looga bixin karo tusaale ahaan iminka ayuub dhib baa qabsaday mana jiro qof odhan kara war shayddaanka ayaa ayuub dhibaateeyey oo ilaah ku dacweeyey oo wuxuu yidhi ayuubma waxtarla'aan buu kugu caabudaa sababtaas aawadeed baa dhibku uu ugu dhacayaa nebi ayuub haddaba rasuul bawlos oo ruuxa quduuska ahi u wado ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee timoteyos cutubka labaad aayadda shanaad ee baalka saddex boqol lix iyo lixdan ee axdigii hore sida tan waayo waxaa jira ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya ilaah iyo dadka waana ninka ciise masiix ah tan innaga laynaga doonayo waxa weeye inaan dadka u ducayno haddii aan aragno inay jirran yihiin waa inaan u geyno dhakhtarka intaas uun baan ku caawiyi karaynaa waa wax lala yaabo in ilaah markii hore ayuub iyo mixnadiisa uu ka qariyey qof waliba ilaa tijaabadii u dhammaatay waxaannu markaasi haatan garanaynaa in elifaas aannu innaba caawimaad u lahayn ama gargaar siinin nebi ayuub haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka afaraad aayadaha siddeed ilaa kow iyo toban waxaa qoran sida tan sidaan anigu arkay weligoodba kuwii xumaan tabcada oo balaayo beertaa isla waxaasay goostaan iyagu waxay ku baaba'aan ilaah neeftiisa oo waxay ku dhammaadaan afuufidda cadhadiisa libaaxa cidiisa iyo aarka cadhaysan codkiisii iyo libaaxyada yaryar miciyadoodiiba waa jajabaan libaaxa duqa ahu ugaarla'aanta buu u bakhtiyaa oo goosha dhasheediina way kala firdhaan haddaba elifaas taladiisu waxtar uma lahan nebi ayuub oo waxay la tahay sida in ayuub uu dembaabay wuxuuna ku adkaysanayaa inay jiraan wax ayuub uu qarinayo haddaba elifaas wuu qaldan yahay oo ma garan karo in ilaah uu ina canaanto waa sida innaga oo kale oo markii aynu aragno dhibaato dadka haysata waxay inala noqotaa sida in qofku u dembaabay oo aan innagu ku caawiyi karayno inuu dembiyadiisa qirto laakiin waxa aynu qofka ku eedaynayno ama ku malamalaynayno aalaaba runta kuma sallaysna wuxuu leeyahay elifaas kii xumaan beertaa xumaan buu goostaa oo waxay u baaba'aan sida libaaxa duqa ah oo ilkihiisu gabaan oo aan hilibka ugaadhana ilkihiisa ku cuni karin haatan elifaas wuxuu leeyahay wixii ayuub ku dhacay oo buu yidhi muuqaal baan arkay wuxuu isku dayayaa inuu kaa yaabiyo marka uu inoo sheegayo wixii uu arkay ama riyadiisu ay ahayd waxaanan ka eegaynaa kitaabkii ayuub cutubka afaraad aayadda laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba war baa qarsoodi la iigu keenay oo dhegteyduna faqiisay qabsatay haddaba si feejigan u dhegayso waxa uu leeyahay marka aynu idinka akhriyayno aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka lix boqol siddeed iyo afartan waa kitaabka axdigii hore eh waxaana qoran sida tan haddaba war baa qarsoodi la iigu keenay oo dhegtayduna faqiisay qabsatay haddaba si feejigan u dhegayso waxa uu leeyahay marka aynu idinka akhriyayno aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan habeenkii markay riyooyinku fikirro kiciyaan oo ay dadku hurdo weyn ku fogaadaan ayaa cabsi iyo gariiru igu dhacday oo lafahayga oo dhammuna way wada ruxruxmadeen miyaanay tanu u muuqan wax cajiib ah wuxuu leeyahay riyada wuxuu ku arkay meel gudcur ah goor habeennimo ah haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayuu elifaas leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka afaraad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qoran sida tan markaasaa ruux wejigayga soo hormaray oo timihii jidhkayguna waa soo wada istaageen oo isagii wuu joogsaday laakiinse muuqashadiisii waan kala saari kari waayey muuqaal baa indhahayga hortooda joogay intii muddo ah aamusnaan baa jirtay dabadeedna waxaan maqlay cod leh bal haddaba codkaasi muxuu yidhi aayadda toddoba iyo tobanaad ayaa dhegaystayaal aan ku arki doonnaa balse aynu eegno elifaas elifaas wax buu arkay waa wax cabsi badan waana wax qufi aannu weligii maqal ama aannu weligii garanin marka la eego waxa uu riyada ku arkay elifaas wuxuu leeyahay waa goor mugdi ah oo habeennimo ah waxaana soo hormaray ruux muxuu haddaba ruuxaasu yidhi waxaan ka eegaynaa wixii uu yidhi baalka lix boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore cutubka afaraad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan war nin dhiman kara miyuu ilaah ka sii caadilsanaan karaa mase ninbaa ka sii daahirsanaan kara kii isaga abuuray haddaba anigu garan maayo sida aad u aragtay waxaanse idinku leeyahay waaba ka niyad jabay hadalladan haddii nin aragtidan u arko waxay ila ahayd in wax intaasi ka qiimi badan uu arki lahaa iyo wax innaga oo dhaniba aynan weligeen maqal waxaan ku soo gunaanadayaa in elifaas uu la yimid hadalkan isagoo iska dhigaya sida inuu yahay nin xaq ah oo ku dirqinaya nebi ayuub inuu dembi falay ha yeeshee odhan maayo elifaas iyo labadii nin oo kale oo saaxiibbadiisa ahaa waxyaabo caaqibo leh iyo hadal murti ah kuma hadlin ha yeeshee waxaan idinku leeyahay innaba caawimaad uma ayan falin nebi ayuub haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka afaraad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaa qoran sida tan bal eeg isagu addoommadiisa iskuma halleeyo oo malaa'igihiisana nacasnimuu ku eedeeyaa intee ka sii badan buu eedeeyaa kuwa guryaha dhoobada ah deggan oo aasaaskoodii boorka ku jiro oo sida balanbaalis u burbura haddaba ilaah nacasnimo ayuu ku tiriyaa mararka qaar waxyaabaha malaa'iguhu ay sameeyaan haddaba innaga oo ciid laynaga sameeyey miyaannu ka sii wanaagsan nahay kuwaasi waxaan arkaynaa in si wanaagsan tafaasiil laynooga bixinayo oo waa dhab inaynu dhooban nahay rasuul bawlos ayaa wuxuu inoogu sheegayaa warqaddiisii labaad ee reer korintos cutubka shanaad in jidhkayaga uu dhimanayo oo uu yahay sida guri ciid laga sameeyey ama taambuug jilicsan waa run inaynu dhooban nahay oo aynan cimri dheer ku noolaanaynin dunidan addoonkii ilaah ee nebi muuse ahaana wuxuu yidhi sida tan cimrigaygu waa toddobaatan sannadood oo xataa hadduu xoog aawadiis ku sii dheeraadana waa siddeetan sannadood bal aynu haatan dib ugu noqonno kitaabkii nebi ayuub oo aan eegno baalka lix boqol sagaal iyo afartan ee axdigii hore cutubka afaraad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan waxaana qoran sida tan subaxdii iyo fiidkii inta ka dhex leh ayay baaba'aan weligoodba way halligmaan iyadoo aan ciduna ka fikirayn xargaha teendhooyinkoodii soo lama siibo way dhintaan iyagoo aan xikmad lahayn haddaba si kastoo aynu u qurux badan nahay ama aynu u firfircoon nahay ayaa haddana waxaan laga fursanaynin inaan soo dhacno oo aan dhimanno elifaas run buu ku hadlay waana wax la yaab leh in hadalladan la qoray wakhti hore oo kuwa ilbaxa ah ee maanta jooga dunida ay u haystaan inuu ahaa wakhtigaasi casruljaahiligi haddaba nebi ayuub saaxiibadiis waxyaabo run ah ayay ku hadlayaan mararka qaarkood iyo weliba hadallo murti ah oo dhegaha u wanaagsan ha yeeshee ma ahan kuwa haqabtiraya baahida ayuub haysata wax kastoo ay yidhaahdaanna micno uma lahan nebi ayuub iminkase waxaynu soo gaarnay cutubkii shanaad cutubkan shanaad wuxuu qayb ka yahay cutubka afaraad waayo weli dooddii elifaas baa sii soconaysa oo wuxuu leeyahay markaan eegno aayadda koowaad ee kitaabkii ayuub cutubkiisa shanaad sida tan haddaba bal u yeer mid kuu jawaabayaa ma jiraa balse kuwa quduuska ah midkoodee baad u jeesanaysaa waa su'aal wanaagsan waxa laynoogu sheegayo qidcadii kore waxaa la leeyahay oo yaad caawimaad u soo aadaysaa markaana nebi ibraahim awood uma lahan inuu caawiyo isxaaqna waa la mid oo ma jiro nin kale ee uu caawimaad weyddiisanayo haddaba waxaa la leeyahay shiikhee baad caawimaad weyddiisanaysaa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka shanaad aayadaha laba ilaa saddex waxaa qoran sida tan waayo ninkii nacas ah xanaaqiisaa dila oo kii duqon ahna ciilkiisaa dila amba waxaan arkay nacas xidid yeeshay laakiinse deg deg baan u habaaray rugtiisii hadalkan uu leeyahay waa run oo nacaska iyo kansharka leh haddii ay hodmaan waxa u dambeeya halaag taasina waa run bilxaqiiqa oo nebi daa'uud qudhiisa zabuuradda inoogu qoray oo leh sida ku qoran zabuurka soddon iyo toddobaad aayadaha shan iyo soddon ilaa lix iyo soddon sida tan waxaan arkay ku shar leh oo dulun badan oo isu kala bixiya sida geed cagaar ah oo dhulkiisii ka baxay laakiin waa la agmaray oo isagii lama arag oo waan doondoonay laakiinse waa la waayey kuwa sharka leh ciqaabtooda waxaad mooddaa inay soo daahdo ha yeeshee way timaadaa ugu dambaysta inkastoo la odhan karo ciqaabtii hitler way soo daahday elifas wuxuu ku sifaynayaa nebi ayuub sida inuu ahaa nin nacas ahaa oo hodmay haatanna baaba'aya haddaan horay idinku sii wadno kitaabka nebi ayuub cutubka shanaad aayadaha afar ilaa toddoba ee baalka lix boqol sagaal iyo afartan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan carruurtiisu nabaaddiinno way ka fog yihiin oo iridda agteeda ayaa iyaga lagu burburiyaa mana jiro mid samato bixiya kuwaas beertay goostaan waxaa cuna kuwa gaajaysan oo xataa qodxanta way kala soo dhexbaxayaan oo maalkooda waxaa afka u kala haya sirikh waayo balaayo kama soo baxdo ciidda dhibaatana kama soo dhex booddo dhulka laakiinse bini'aadmigu dhibaato buu u dhashay sida dhimbiluhu kor ugu duulaan haddaba tijaabo badan ma ahan in la sameeyo ama aad loogu sii fiirsado aayaddii ugu dambaysay waayo waa hadal run ah mana ahan wax dood laga keeni karo in bini'aadamku ay dhibaato u dhasheen oo waxaa jira masiibooyin qoomamo welwel iyo welbahaar iyo degganaan la'aan waxaad arkaysaa haddii ay jaraa'idyada eegto in dunida oo dhaniba ay ka jiraan masiibooyin sida dabka shilalka iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga ah waxaa ka mid ah dagaallo iyo hadalhaynta dagaalka waxaan markaasi idiin sheegayaa in innaga oo dhan ay dhibaato ina haysato oo ma jiro nin odhan kara dhib waan ka badbaaday soomaalidu waxay tidhaahdaa haddii qof uu yidhaahdo waxaas iyo waxaas weligay ma cunin qofkaasu baahideeda ma arag haddii uu yidhaahdo waxaas iyo waxaas weligay ma arag qofkaasu cimrigeeda ayuusan gaarin haddaba ilaahna wuxuu inoo sheegayaa sida ku qoran kitaabkii ishaaciya cutubka afartan iyo siddeedaad aayadda laba iyo labaatanaad in kuwa sharka lihi ayaan nabadu u jirin mararka qaarkood ayaa dhibaatada loo qaadan karaa sida in ilaah uu ina canaananayo waxaa inoogu qoran warqaddii cibraaniyada cutubka laba iyo tobanaad aayadda lixaad sida tan waayo kan uu rabbigu jecel yahay ayuu edbiyaa wuuna karbaashaa wiil kasta oo uu aqbalo waxaad garanaysaa in nebi muuse oo gurigii fircoon ku noolaa uu doortay inuu dhibaatoodo oo uu isaga tago waayo wuxuu eegi waayey silicii dadkiisa haystay waxaa taas ay ku qoran tahay oo laynoogu sheegayaa mar kale kitaabka axdiga cusub warqaddii cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda shan iyo labaatanaad oo leh oo wuxuu ka doortay in lala silciyo dadkii ilaah intuu wakhti yar dembi ku farxi lahaa waxaanan garanaynaa tababarkii adkaa ee uu ku soo qaatay lamadegaanka reer midyan bawlos tababar caynkaas oo kale ah ayuu isna qaatay rasuul yacquub oo lagu yaqaanno inuu ahaa nin ficil leh ayaa isna inoogu sheegaya warqaddiisii uu qoray cutubka koowaad aayadaha laba ilaa saddex sida tan walaalahayow kolkaad jarribaado kala cayncayn ah kala kulantaan kulli farxad u tirsada idinkoo og tijaabinta rumaysadkiinnu inay dulqaadasho keento markaana dhibaatida waxaa keenay in ilaah uu doonayo inuu ina toosiyo oo ina hagaajiyo waxaannu arkaynaa in nebi ayuub uu gartay in ilaah dusha uu ka saaray dhibaatida haysata oo wuxuu leeyahay sida ku qoran in kastoo aynan weli gaadhin cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda tobanaad sida tan laakiinse wuu yaqaan jidkan maro oo markuu i tijaabiyo waxaan u soo bixi doonaa sida dahabka oo kale markaa sidaad arkaysaan ilaah wuu ina tijaabinayaa markii dhibaato ay ina halaysho waayo dhibaatadu waxay ku imaanaysaa kuwa ilaah markaana elifaas runtu ku hadlay markuu lahaa laakiinse bini'aadmigu dhibaati buu u dhashay sida dhimbiluhu kor ugu duulaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka shanaad aayadaha siddeed ilaa lix iyo toban waxaa qoran sida tan aniguse ilaah baan baryi lahaa oo xaalkaygana ilaah baan u dhiibi lahaa kaasoo sameeya waxyaalo waaweyn oo aan la baadhi karin iyo waxyaalo yaab badan oo aan la tirin karin oo dhulka roob ku di'iya beerahana biyo u soo dira oo kuwa hooseeyana kor buu u qaadaa kuwa baroortana nabaaddiinno uu ku sarraysiiyaa madhnaan buu ka dhigaa talada qaa'innada si ayan gacmahoodu u oofin karin farsamadoodii isaga kuwa xigmadda leh ayuu khiyaanadooda ku qabtaa oo kuwa qalloocan taladoodana degdeg baa loo rogaa oo maalinnimada ayay gudcur helaan oo harka ayay wax haabhaabaan sida habeennimada oo kale laakiinse isagu kuwa baahan ayuu ka badbaadiyaa seefta afkooda iyo kuwa xoogga badan gacantooda sidaas daraaddeed kii miskiin ahu rajuu leeyahay xumaantuse afkeeday xidhaa muxuu haddaba elifaas leeyahay wuxuu leeyahay hadal caaqibo leh waana marka uu leeyahay ilaah waa aamin waana wanaagsan yahay oo waa xaq in kastoo uu hadalladaasi dhabta ah ku hadlayo haddana xal kama gaadhin dhibaatida haysata ayuub weli elifaas la hadli maayo ayuub markaad u fiirsato aayadda soo socota ee toddoba iyo tobanaad oo leh bal eeg waxaa faraxsan ninkii ilaah canaanto haddaba ha quursan qaadirka edbintiisa masiixiyiinta qaar ayaa aayaddaasi soo xigta marka ay la hadlayaan dadkooda oo ay iswaaninayaan miyaanay haddaba aayaddu runta ku sallaysnayn haddaba aayaddaasu way hagaagsan tahay markii sida hagaagsan loo isticmaalayo hase yeeshee elifaas wuxuu ku darayaa ayuub canaanashada markaana in kastoo hadallada elifaas ay dhab yihiin haddana isaga ma qusayso nebi ayuub oo isaga loo canaanan maayo fal dembi ah ee uu ku kacay haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka shanaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaa qoran sida tan waayo isagu waxbuu nabar u yeelaa waana duubaa wuu dhaawacaa gacmihiisuna way bogsiiyaan wuxuu kaa samata bixin doonaa lix dhibaato oo marka toddobaadna balaayo kuma taaban doonto innaba war muxuu sifaalo wanaagsan ka bixinayaa ilaah haddaba toddobadan goor ee dhibaatida laga samata bixinayo qofka waxaa haddana laynoogu sheegayaa kitaabkii mahmaahyada cutubka lixaad aayadda lix iyo tobanaad iyo weliba baibalka oo dhan ma ahan gabay un haddaba tirsiga toddobada ah ma ahan tirsi kaamilnimo ku saabsan laakiin waa mid dhammaystir ka hadlaya tusaale ahaan toddobaadkii wuxuu ka kooban yahay toddoba maalmood markaana toddoba waa tirsi dhammaystiran marka uu ka hadlayo muuqaalka guud ee dhibaatooyinka dadka haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka shanaad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan waxaa qoran sida tan wakhtiga abaarta ah dhimashow kaa furan doonaa wakhtiga dagaalkana xoogga seefta waad ka qarsoonaan doontaa karbaashidda carrabka oo baabbi'iddu markay timaadana kama aad cabsan doontid innaba waxaa elifaas uu leeyahay ilaah toddoba waxyaabood buu kaa samata bixin doonaa waxaana weeye kow dhimashada abaaraha ay keenaan labo markii dagaal uu jirana seefta saddex wuxuu kaloo kaa samata bixin doonaa carabka ama liisaanka dadka afar wuxuu kaloo ilaah kaa samata bixin doonaa dhimashada masiibooyinka ku saabsan sida dabaylaha daadka iyo weliba biriqda si bal aynu ku ogaanno saddexda kale ee ilaah dadka uu ka samata bixinayo ayaannu eegaynaa aayadda laba iyo labaatanaad ee isla cutubka shanaad waxaana qoran sida tan waad ku qosli doontaa baabi'idda iyo abaarta oo dugaagga dhulkana kama aad baqi doontid waxaa markaasi loola jeedaa in ilaah oo kaa samata bixin doono abaar ku timaada caajisnimo waxaa markaasi la doonayaa in la dhiifoonaado oo loo soo jeesto hadallada ilaah oo la helo nafaqada jidhka iyo weliba tan ruuxa si aynan u caajisin lix qodobka lixaadna waxa weeye in ilaah oo ka samata bixinayo dadkiisa dugaagga dhulka tan toddobaadna waxaa laynoogu sheegayaa aayadahan soo socda waxaanan ka eegaynaa cutubka shanaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan oo waxaa qoran sida tan waayo axdi baad la yeelan doontaa dhagaxyada barrinka oo dugaagga duurkana heshiis baad la ahaan doontaa oo waxaad ogaan doontaa in teendhadaadu nabdoon tahay oo xeradaada waad soo booqan doontaa oo waxba kama waayi doontid innaba oo weliba waxaad ogaan doontaa in farcankaagu badnaan doono oo dhashaaduna sida cawska dhulka bay ahaan doontaa oo cimri dheer baad qabrigaaga ku geli doontaa sida xirmo haruur ah xilliga loo soo xidho bal eeg annagu xaalkan waannu baarnay oo sidaas bayna tahay haddaba bal maqal oo nafsaddaada u ogow tan toddobaad ee laga badbaadinayana waa dhimasho kama ah ama kama ku timaada intaas buuna cutubku ku soo ekaanayaa masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin